dadka ku nool xeryaha barakacyaasha ah ee degmada dhuubley ayaa xilligan wajahaya duruufo adag iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan qoysaskan ayaa inta badan waxaa haysta hoy la-aan caafimaad darra iyo raashin la-aan qaar ka mid a barakacyaasha ku jira kaaminka ku yaala degmada dhuubley ayaa codsaday in gurmada la soo gaaro xaafadaha maxay hayaana gaajina way jirtaa musqul la-aanna wayna haysaa gaajina eed u fara badana dad u haysa shaqo la-aanna way jirtaa shandarawa la-aan iyo bac la-aan guryaha dhacanta ilmaha waa loo hoboogaya ma laha marka dadkana maxaa waa dadka barkiisa joodar ma qabaan dadka barkiisa ilmaha maxaa ku seenayan katiifad asalkooda maxaa ka imaadeen dadkoo salaglaa ka imaadeen dadkoo saaka waa ka imaadeen dadka kale baadiyaa ka imaadeen masqusha shandarwa la-aanta cuntada
awalahu waa la quuta iimaankooda dii waa dii ma haysan iyo hay-adaha adduunku xaafadaha haddii la soo gaarin dhumis waa hadal ina runta laga sheegaa fiica haddii hay-adaha iyo dawladda ay xaafadahan soo gaarin dhumis waa xaafadahan nin aadi kara male ceeldhig waad i arkaysaa waayeelkaa ma gaari kara ceeldhig qalka waa gabar u tahay ceeldhig ma gaari kartaa xaafadan haddii la soo gaarin adduunka haddii laga soo gaarin xaafadan dhumis waa xilli roobeedaa la gaari wixii lagu jiro unba bacdi waa daacatay khalaas waa u dhammaatay qorraxdaa dhammaysay waxaan u baahannahay bac waxaan u baahannahay shandarwa waxaan u baahannahay musquul waxaan u baahannahay raashiin duqa degmada dhoobley xasan cabdi xaashi ayaa hay-adaha ka howlgala degmada dhoobley ku amray inay si deg deg ah u soo caawiyaan dadkan barakacyaasha ah
baahi nooc kasta waxaa ku jira dad masaakiin oo agoona waxaa ku jirta haween ganoobo oon rag haysanin dad duquushinaa ku jira yani bulshadu qaybaheedii oo dhan bay ka kooban tahay baahiduna waa dhinac walba marka hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanka dhoobley waxaan amraynaa in dadkaa hoos loo fiiriyo oo la galo oo muxuu ahaye laga shaqeeyo baahidooda wixii loo qaban kara loo qabto waxaa kaloo intaa dheer oo degmada ka jira dad xooluhu ka dhammaadeen oo ku barakacay muxua deegaanka gudihiisa oo loo yaqaan host community oo xaafadaha ku dulnool oo dadka iyagana colays ku haya iyaguna aan dadka ka sokoynin xagga baahida